siiyey degmada xuduur ee xarunta gobolka bokool iyo welata masjid wiin ooyo kuwada tukado koran ah dhammaan bulshada yaa maamulka degmada xuduur ee xarunta gobolka bokool ah odayaasha dhaqanka isha cabka oyo iskaaladayan ah weliba riidin habayo iyo ka sameynaa masjidkii jaamac oo dhisnaay muddo ka dhowa konton sana kaas oo si-eedii is-unkumuuqdi burbur daran ah muddo ka dhow lama sana oo dhiman walanku badanayna lama bilooda iyo weliba dhismisha meel dhammaad ee marahaye masjidka jaamac ee degmada xudura kaas oo lakadhiki lama biyaana welibana use kumid nagdaya masaajijyada ankawiin degmooyinka koonfur galbeeda sheekh xuseen weliba waa guddoomiyaha guddiga dhismaha masjidka jaamac ee degmada xudura weliba use ku hadalaya marxaladda haddi use marahaya masjidka jaamac ee degmada xudura
asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin waalaa aalihi wasaxbi wasalam walaalow masaajidkan asaasiga wahay mise oo masaajid oo muddo dheer dhisnaayahay ilaa konton sana iyo dhisnaaki maridi masaajid oo aarishe wahay buushe way dumiy markaa horta dhismiis miiralah ku bilaaway ilaa adda may dareere lamasan ada oo lama lamasan may baan dhamanaa wal labaasako maalin mootay oo kale eh iyo dhaman intaasa dhismadiis iyo hadareen dhismada masaajidka maayku galan kujeesiday dadweynaha shacabka degan gobolka gaar ahaan degmada xudur dadka degan gobolka bokool gaar ahaan degmada xudur dadka degan iyo dad banaanka oo muhubsiniin ah oo banaanka jiraan yaa ku qeyb qaadadeen marka dadka may kale qeyb ku qaadaday waqti dhataas eh hadii ninka koy ra-isul wasaare xasan alkhayrinta badi koy abashihan jeedile mayarle gabalko mayrogne go'doon jidis gohnyino taasina waan iyo iskalgaanay masaajidkio dhaso hayne maykoo tabrena isugna haata iyo erne usugi naftis usugin may dheray dadko hadale dheray usugi naftis dadkiisila hadali may hatay hadlo deertay dadkiyo haayeen qiifayle masaajidka musaneeshay i ilbaabadii
dhismaha masjidka jaamac ee degmada xudur iyo waliba kaalin weyn ku qaadana dad muxsiniin ah oo markaasi ku jeedan ah deegaanadan koonfur galbeed iyo dad kale oo kheyrdoon ah oo ilaahay dartiis ambasadi si iyo markaasi adduun iyo aakharaba iyo inka qabooban ah
alxamdulilah horta masaajidka lama qol iyo lakawaali lama qol oo laskor saariyo lakawaali oo shubce marka adig oo laseeliyo haysi finjigiya lamaryo hay mutaneelshay iyo ilbaabadiisna geekaas lasheen hata dadkaasan hadaloo deegaso baaburkii alaabta lakasheen dejiyo hayan sidii kal may dhamana markan derbigi wareegahaynin dhimanyi boosaneeryaalkii dhimanyi may dhamana ulaseenkii dhimanyi may dhamana manaaradii dhamanta intaasaha dhaman laakiin meelun ha kubilawn iyo meelaha tirogona ilaahay aan kama hadyaane uma dadkii walkujeysadii muhsiniinta lama gudaa roogi ilaa lama banaanka roojoog yoon uma hadnagaan hadana muhsiniinta ma inka baagana masaajidkii meelhaas arrintiis marrin gebigebi leero korooba madanka dhowe maadaama lamadi gol oshub ka haya turumeen wala dhamana geeka eyin derbigi iyo muskuloogii iyo ulateenkii iyo manaaradii la ese marka maynka baagana dadka muhsiniinta inti masaajidkii galankujeysadaansa masaajidkii la gebagabaaya insha allah
sheekh xuseen weliba faahfaahin oo siyaase maadaama masjidkan u seeyi beyd ilaahay oo la kici waadaysadow ilaahay laku togow dadka ku qeyb qaadaayan ajar maashe helaayan adduun iyo aakhire
ha ma masaajidka mayb waa rasuul sala allahu alayhi wasalam may baray man banaa lilahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna oo kama qaala alayhi salaatu wasalaam rasuulkan salallahu alayhi wasalam nin sheegay may ballanti ilaahay guri jeysase may la ballan qaaday intii guri ilaahay aakhiran ka dhisaw markaa lanki masaajid ilaahay dhase usin may banan male guri jinaada lanka dhase eed iyo masjid bilsowq iyo anfaylay waa sadaqo jaariye ee sadaqada nafsiye ka shalese rasuulka salallahu alayhi wasalam qofka madidhamad ameeshay gohewer ilaa dadko laha reebi maayo dadka la haree ma kumad haytay ilaa sadaga jaariya iyo kumade masaajidka ma kumad yahay mada sadagada jaariga haytay kumade ilaa masaajidkan intiib laka ibaadaysada wala ku jiraan lamutunga dadka tukudu haayo cibaadadeedka dareerta lankaasiin camalsiiya dareere marka ballanqaadka siinsaasuu ilaahay may daray inamaa yacmuru masaajidallaahi man aamana billahi walyawma alaakhir lankii gurig ilaahay camro tacmiirka siinma kumada leh dadowka tacmiirka kumada marka ilaahayba maaku markaas nagday nagusuge iiman shay fashahid allaha subxaanahu watacaala aliimaan oo dadka masaajidka dhasaayan waan alla daraadisa dhasaayan walaba galafaday horta cibaadada ikhlaas mukhlisma ikhlaasmana walka antahaas iyo walka yaa ka nagadaas lanki ilaahay daraadis gurigay dhase marka ilaahay niya guron dhase saasay rasuulka salallahu alayhi wasalam ilaahayna lankaas la dheeray markaasin ku dhagdig iimaan shay lanka oo masaajidi amaraw
ciidan maasinta sheekhay ilaahay fududaay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu